barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegeystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadayda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efimyada geeska africa
duhur wanaagsan dhegaystayaal bisha noofembar waa sideed iyo toban sanadka laba kun toddoba iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo xuseen barre aadan
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ay marti inugu yihiin dhallinyaro alaabaha la nacay ama la tuuray ka sameeya qalab faa'iido u leh mujtamaca waxaananu go'aansanay inaanu soo urursano alaabaha onetime uska aanoo istaqaana sidan taayiradan gawaadhida ee la tuuro caagadaha mooye saxada keesaska beedka oo kale daasadahan biiniska kullii aan soo wada urursano aananu ka soo saari karno wax manaafacaad leh oo ay dadku guryahooga ku qurxisan karaan
dhinaca heesahana ah barnaamijka waxaan idinku haynaa
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
mudaharaadyo ka dhacay caasimadda dalka zimbabwe ee haraare iyo magaalooyin kale oo waaweyn oo dalkaasi ka mid ah ayaa looga dalbaday madaxweynaha dalkaasi robert mugabe inuu xilka madaxtinimada iska casilo mugabe oo sagaashan iyo saddex jir ah ayaa lagu soo waramaya in uu ka dhega adeegayo dalabyada uga imaanaya militariga xubnaha xisbigiisa ee zanu b f iyo dad kale oo u dhaqdhaqaaqa siyaasadda oo ka codsanaya inuu xilka isaga dego toddoba iyo soddon sano oo uu kursiga ku fadhiyey kadib xoogaga difaaca zimbabwe ayaa xoog ku qabsaday hay-adaha muhiimka ah ee dalkaasi maalintii arbacada iyaga oo mugabe iyo kuwo kale oo ay ku tilmaameen inay wax isdabamariyeen oo ku dhowaa madaxweynahana ku ooday xabsiguri
ra-iisul wasaaraha lubnaan sacad xariiri ayaa sheegay inuu dalkiisa ku laaban doono arbacada si uu uga qayb galo xuska madax bannaanida lubnaan sacad xariiri ayaa khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha lubnaan michel coon xariiri ayaa haatan ku sugan magaalada baariis ee dalka faransiiska madaxweynaha faransiiska ayaa lagu wadaa inuu la kulmo ra-iisul wasaaraha lubnaan madaxweynaha faransiiska ayaa hore u sheegay inuu diyaar u yahay inuu ra-iisul wasaaraha lubnaan ka caawiyo xalinta mushkiladaha siyaasadeed ee ka jira dalka lubnaan
duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada hargeysa kusoo diyaariyey barkhad maxamuud kaari
kuna soo dhowaada barnaamijka madasha dhalinyarta waxa uu toddobaadkan idinka imanaya magaalada hargeysa waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah barkhad maxamuud kaariye inta badan dadka qaarkood ayaa agabka isticmaalaan waxay u fahmaan qaar badan oo ka mid a in laga maarmay hase haatee waxaa jira fikirro iyo haabuuro ganacsi oo dhowaanahan isu soo taraya kuwaas ay hormood ka yihiin dhalinyar islamarkaana dib u habeyn ku sameeya agabka la isticmaalo iyagoo ka sameeya waxyaabo munaafacaad u leh nolosha iyo guud ahaan bulshada waxaa ka mid a ururka maskax maal oo ah urur ay ku midoobeen habloo dhalinyar ah kuwaas oo fikir ganacsi oo cusub la yimi waxay gala qaybgeliyeen barnaamijka shahadiye xaasha cabdi naciimo cabdi haybe iyo haboon axmed cabdi oo ka mid a dhalinyarta fikirkaasi ganacsi la yimid marka hore aan ku bilaabo shaadiye xaashi cabdi oon idhahdo horta fikirkani wuxuu yahay baldhegeystayaasha usheeg bismillahi raxmaani raxiim waad mahadsan tahay fikirkani horta wuxuu yahay waa fikir ganacsi n amba ganacsi keliyaata maahay waa fikir baraarujin ahaaneed oo kale waayo waxaan ugu talagalnay qof kasta oo dhallinyaro ah inuu baraarugo oo uu tooso oo una fadhiyin fursaduhu iyaga ayaa imaa- iimanaya ee fursaduhu kuma yeedhanayaan adiga u yeedha marka qof kasta oo dhallinyaro horta waa fariin buu sidaa ganacsi buu sidaa yacni horumar badan baan ka rabnaa marka fikirkan wuxuu khaasatan khuseeyaa dhal- dadka dhallinyarada ah ee fadhiya een wax camal haynin aan weydiiye naciimo cabdi agab badan baan halkan ku arkaya oo dadka qaar u fahmaan in haddii la isticmaalaan dib loo isticmaali karin waxaan arkaya taayiradii eh, sidoo kale daasadaha caanaha laga dhameeyo waraaqo rinjiyo kuwaasoo isticmaashaan agabka guryaha lagu qorxiyo En, waxa ugu muhiimsan ee aniga gaarkii soo jirta waxa weeyaan fadhiga dadku guryaha dhigtaan oo lagu fadhiisto taayira ka samaysan fikrigaas siduu ku yimi Een, barkad horta marka ugu horeysa waa mahadsan tahay fikirkaas wuxuu ku yimaada waxaan haynaa hablo meel wada dhigta oo arday iyo macalimiin isku jirta kabacdi buu ku aasaasmay xal shirkadeed xalkii shirkada wuxuu keenay inuu qof walba suu shirkadiisa u xalin lahaa uu sheego kabacdina qof walba shirkadu jecel yahay buu sheegay mustaqbalka sideen ku gaari karnaa sideen ku gaari karnaabaa keentay maadaama inaan fadhiisanamaa dhaqaale sugnana maaha agabka la isticmaalay ee mar keliyata la isticmaalo dadku xashiish ku haystaana tuureen in aan soo qaadano kabacdina aan wax ka samayn karno weliba qurux badanood arkaysa sida fadhiyadu kasoo jiida taayirada ka samaysan iyo caagado iyo daasado wixii lamidka taas ayaan aaminay marka ugu horeysa inaan ku bilowno markaasna aan noqon karno dad dhaqaale hela fikirkoogii kalena gaadhi kara fikirkana bilaabi kara Eh, fikirku markuu idinku dhashay idinkoos aad ii sheegtay saddex iyo toban hablood ah En, maxaa halkaa looga gudbay aan weydiiye haboon axmed waad mahadsan tahay barkhad markii aanu fikirkii isku keennay waxaanu go-aansanay in aananu sugin dhaqaale oo aanu imikadaa ku dhaqaaqi karno ficilkii aanaanu samayn karno alaabtan alaabtan waxaa nagu dhaliyeyna waxa weeyaan inaanu isku keenkeeni karno fikiradeedii dhallinyaro badan oo jirta wadankeenana ay tidhaahdo fikir waan haystaa laakiin dhaqaale ma haysto isla markiiba xaaliyan waanu dhaqaaqnay waxaananu go-aansanay inaanu soo urursano alaabaha onetime music aan inoo taqaano sidan ta- taayiradan gawaadhida ee la tuuro Een, caagadaha mooye saxada keesaska beedka oo kale daasadahan een, biiniska kulli aan soo wada urursano aananu kasoo saari karno wax manaafacaad leh oo ay dadku guryahooga ku qurxisan karaan waanu samaynay alaabtii maasha allah kadib waxaanuu samaynay bandhig maasha allah marka waxaanu doonaynaa mana aha fikirkayagu inaanu alaabuun soo saarno ama uu shaagagun ku koobnaado fikirkayagu bartaa uu kasii socon karaa imikana waxaanu soo saari doonaa insha allah daacasado roogag aan mar kale kusoo noqdo shaadiye xaashi cabdi markii aad timaadeen fikirkii isla qaadateen ku soconayo u shaqaynayo dabeetaa ku dhaqaaqdeen inaad tidhahdaanu soo uruuriya oo taayir ka bilaaba oo daasad ka bilaaba mooyaane maydin cadaayino ma muuqdeen waxa aad samaynaysaan halabuurkeedu
Een, waad mahadsan tahay walaal Een, haa way noo muuqdeen runtii waayo waanu ku seexanaynay oon kusoo toosaynay Een, wax kastoon soo qaadaynayna waxaan ka bixinaynay sawir siduu hadhow toolo noqon karo Een, wayna jiraan runtii meelo fara badan oo caalamka lagu sameeyo laakiin anaga inta faraha badan le anaga maskaxdeena kusoo sawiranaynay yacni siduu soo bixi doono marka markaan soo qaadno khasaare fara badan baa nagu imanayay markii hore oo markaan wixii alaabtii sameeya isnidhaahno seen doonaynay maa si kaluu soo baxaa wuu nala fool xumaadaa waa laga noqdaa haddana caawa loo soo fikiraa qof kastaa usoo fikiraa fikirada qaar markaasay nagu dhalanayeen qaar waa loo soo seexanay marka biritoolo laisku yimaada imanayeen marka qaar markaa xataa waxa dhacaysa marka qaar iyadoo salaada lagu jiro inay inantii odhanaysay fikradda igu soo dhacday oona kulahayn yani shaydaanka kugu soo dhex sheekeeyey salaada dhexdeedii deetana xilkaas ay kusoo baxday marka horta caqabadayn waanu soo in badan baa lasoo khasaaray oo sawiradii aanu maskaxda ku haynay ay noqon weyday laakiin ugu dambeyntii waan ku guuleysanay alxamdulilah waayo aan u imaado naciima marka kastoo laydhaha fikir eh, siday hore haboon u sheegtay waxaa la yidhaahdaa en, dhaqaale lama hayo halkee yaa idinka caawiye dhaqaale halkee ka keenteen Een, barkado horta dhaqaale maanan haysan waxaan ahay masaakiin yaroo dee waalidkood ka soo baxay moogtahay shaqo la-aan wadda ku jirta ilaa nugu jireen hablo soo dhameeyey jaamacadda dibadaha laakiin waxaan markii ugu horreysay eegnay moobilka maxaa ku jira mid waxaa tirshana labaatan senti mid konton senti tii noogu badna hal door baa ku jiray intii baan harta isku ururinay alxamdulilah haddana suuqii baan tagnaa laabtii ugu horreysaan bilaabin aan qiimeynay laba boqol iyo lix iyo toban bay noqotay waxaan isku xukunay shan shan iyo toban toban door intii helisay kabacdi lacagta ugu horreysaan ku bilownay intaasay ahayd lacagta intaa la eego waa lacag aada u yar markaad eegto eed barbar dhigto fikirkaa bilowdeen iyo intuu baleedhkiisu leegyahay En, markii aad samayseen waxaan dareemi karayaa inay jireen caqabado idinka hor yimi maxaa caqabada idinka hor yimid aan weydiiyo haboon caqabadihii noogu weynaa barkhad waxay haayeen dhaqaale maantaoo kale waan soo diyaargarownay alaab inaanu samayno ayaan usoo diyaargarownay waa la isku imanayay maxaa lahayaa dhaqaalena xidhayay laakiin alxamdulilaah markaasba imaa salaad baan isku dirinay imaa dad meel kale dee qofba meel buu ka keenay dhaqaale mar uu nooga yimaadaba dhaqaalihii markaasba waan ka baxnay xaaliyan ilaahay baana iskama ilaahay baana mahad u sugnaatay naga soo saaray dhibaatada caqabada nooga weydna waxay ahayd dhaqaalo markaa dhalinyar badan baa jirta oo tidhaahdo dee dhaqaalo ma haysano annagoo sidaa tii ka duulana oon doonayn inaan u tagno dee meelaha kale shirkadaha waaweyn oo si ay noo fangareeyaan ayaanu annagii dib iskugu noqon jirnay imaa waanu tukan jirnay imaa ilaahay baanu beri jirnay caqabadaha bulshadeeda ka hormid maxaa ka mid a markii la maqlay tayro ama agab lasoo ururiyey baa laga sameynayaa waxaa quruxda badan leh ee yaalla aan weydiiyo shaadiya n horta waxaan niyadda kusii haynay marka horeba inaana loo sacabinaynin oona lasoo dhaweynaynin balena lala yaabayo wayna dhacday runtiio wixii aan sheegayneen de marka horeba niyadda kusii haynay way dhacday oo muu jirin qofku soo dhaweynayo ka odhanaya wax fiican baad samaynaysaa maasha allah waalidiinta qaar waan ku qancin karayno maasha allah way qaateen inaan de lakiin waxay nagu- waxay u arkayeen intooda badan inaanu iska daalayno waan kula talinaya ho- hablaha qaarba hooyooyinkood kula waan kula talinaya dhiiggii baa kaa yaraada iska fadhi waxaad wadid yacni wax meel lagu gaari kara maaha Een, dadkoo kale waxaa caqabadaha ugu badan ka iman jirtay markaanu meelaha kasoo gurayno Een, waanaanu ka duwanayn tusaale ahaan iminka markaanu meelaha taayirada oo kale banjarlayaasha oo kale tagno dee hablaanu ahayn weliba een, xijaab iyo niqaam xiran oo u tegaya ninkii oo ka oranaya anagu marka hore horta fikir badan hayna in laga iibina marka nagu dhaado ninku iska qaata annagaa gacanteeda kusoo guranaynay oo gaariga saaraynay Een, deetana dadkoo dhan way kor way lala yaabanaayeen caagadaha muyasaxadoo kale waxayna moodi jireen inaan dadka waalwaalan kasoo qaadanay oo kale marka horta way jireen caqabado badan oo xagga bulshada ah, laakiin waxaanu marka horeba ugu sii talagalnay inay imanayaan caqabadahani taasaananu kaga gudubnay inaanu u dulqaadano yani caqabad kastoo nagu timaada oy taa dhaqaaluhu ugu weyn tahay oy taa kale maxaa ladhaa cayda bulshadu ay iyaduna xoog saameyn u leedahay markaad tirahdeen saddex iyo toban hablood baanu naho wax soo saarka intaa la eeg ayaanu samaynay ee, miiskii iyo kursigii iyo ee, qurxintii kaleba ah ka samaysan agab hore loo isticmaalay waalidiin baa jira iyo qoysas ah ka timaadeen oo runtii dee aad ka tirsan tihiin in shaqada noocaasa saddex iyo toban hablood inku aa qabataan ama culayskaa leh ee waalidiintu say u arkaan aan naciimo weydiiyo Een, wallaahi barkhadow caqabadaha ugu daran baarta waalidka naga haysteen Een, waalidkuna iskuma jiraane xabid laga reeba arta caqabadaha ugu badan baa naga haystay aniga hooyadoo kale waxay igu oran jirta waad isdhibtay xanuun baad ka qaaday xashiishun baad sii guranaysaa maanin iyo habeen waxba kama faa'iidaysid yacni caqabada ugu badan waalidku waxay noo aaminsaneen dad yacni iska de walwaalano kor inta xashiishun guranayaan meel un taga iskana soo hoyda xilliga guryaha noo laga bartay dee fiidkaan iman jirnayna maanan iman jirin waxaan iman jirnay xiliyo dambe sagaalada maalimo sideeda maalmaalinbii tobanka nagu gaari jirtay habeenimo taas waalid walba ku dhaliya taloo hablahan maxay qabtaan oo waalidada qaar ay ku dhalisaba in bal indhahooga wuxuun kusoo arkaan si oo ogaadaan hablahooga bal meeshan ay ka yimaadaan walaahi waalidiintu way imaadeen alxamdulilah qaar waxay imaadeen iyagoo samaysan way ku qanceen waalidiinta qaar waxay imaadeen iyadoo qabyaa arrimihii toon la dhammaystirno inta saa loo eega baa layidhi waxaan waxba ka faa'iidi maysaane aada nafta iskaga qadinteen iska kaalkaajaa meeshaedu ka dishe iyadoo waalidkiisa qaarkiin idinka soo horjeesteen dhibtaas iyo culayskaasina jiro waxaa idinka idin riixaya idiin muuqday ee kaga gudubteen caqabada intaa la eegee dhiirgelinta noocaas idin siiyey maxay ahayd aan shaadiyo weydiiyo
Een, horta markii hore casharaanta la dhiganayay hablo way iskugu jireen marka horeba kuwa kicinayay oo dhiirigelin fara badan oo yani nebiga caleyhi salaatu wasalaam inta ugu badan waxaa garab taagnay dhalinyaro asxaabta nebiga markii lagu noqdo casharaanteenna marka horeba ahaayeen aan bixin jirnay Ee, ma sina hore usoo sheegnayna waan isku jirnay hablahan meesha wada shumeen bay qaarna macalimiin ahaayeen qaarna ay ardaydii wax dhiganaysay ahaayeen marka maalintii u horreysay bay u- jadwalkii aan dejisanay baa wuxuu ahaa in wax kasta iman kara laakiin hal aayad baa mar walbana riixisay faidaa casamta fatawakal cala allah halka aayad baanu ku soconay waanu go-aansanay waananu dhaqaaqnay annagana casiimadii baanu la nimidnay marka caqabad kastoo timaada waalidka inantay waalidin waxaan ku odhan jirnay een, iska dhaaf hooyo soo raaligin waanu kuusoo ducaynaynaa beri iyadoo socotay noo timaada haddana marka loo soo wada duceeyo maanta marka ilaahi subxana watacaala mar walbana caawinayay Een, caqabada ugu badan markay noo ta- mararka qaar waxaa dhacaysa inay inanta tiraahdo hawsheed maanta ma qaban karo maxaa dhacay dhaqaala ay xidhay dee laba ragcadood tuko iyadoo meeshiiba ka kicin inay heylaysayba wixii aan doonaynay ama ha lagu soo helo deeqba ha lagu soo helo wax walba ha la sameeyo marka aayadaas baa marka horeba noo ahayd een, taanu ka duulaynay eenu ka soconay fa idaa casamta fatawakal cala allah
marka la yidhaahdo waxaa la dhi- samaynayaa alaabta sidaa u culculus ee sidaa u badan ee taayirale ee furshaan iyo meel kuraas lagu fadhiista dadka loo sameynayo waxaa dadka kusoo degdegaya maskaxdooda su-aasha ah waayo cududa iyo xooga ay kaashanayaan mar haddii ay uga habla yihiin dadka qaar baa soo fikiri karaya yaa idinla shaqeeya aan weydiiyo naciima
barkad horta cidnala shaqaynaysa ma jirin waxaan ahayn saddex iyo hab saddex iyo toban hablood dhammaan hablaan xataa ahayn kabacdina markaan duba siibsano kale nink wuxuu noqon dubaha nin baa loogu talagalay culus iska dhig habboonoo kale waxaa ku jawaabsa xoog baan hayaa ragga kabacdi wallaahi cidna caawis cidna baalsma jirin laakiin annaga waxaan awoodnay oon aaminay inaan awoodeed wax kusoo saari karno ilaahayna sii kana faa'iidaysan karno haddaad iska noqoto dhagax meel yaalo adduunka ku culaysa dhibteedii leedahay waxaan aaminay inaan qacmaha kaaga danka barkado xabagta xataa marka isticmaalna qal ma haysano masaakiin mana waxaan ku isticmaalna qacmahayaga sida oo kale xaba qacmaha ma lagu isticmaali karo waa kimikaal wax kaste adeegan adeegsanna qalam u ahaa in badanaa qacmahayagu ahaa laga reebo howlaha yaro kale saddex iyo toban hablood oo inta meel fadhiistay taayiradii soo guraya miis ka sameynaya macdaalika u sameynaya habkii nidaamkii loogu fadhiisanayay ee buush dusha lagaga xidhayo agabkii kalaba la socdo hawsheedu ma yar ah waxaad leedahay annagaa gacanteeda ku sameynaa agabkaa quruxda badanleh idinkoo saddex iyo toban hablood ah haa dabcan annagaa ku sameyno markaasuna hal ninina xataa nugu jirin ilaa maalinta lasoo bandhigay layidhi ma dhici karto hablamabay sameyn oo dood laga sameeyey laakiin qacanteeda annagaa ku sameynay qacanteeda ku maalnaan oo xataa qalab haysan dunida kale markaad eegto agabka noocan waxaa soo saara warshado waxaa soo saara dad leh agabkii iyo farsamadii labadiiba israacinaya idinku gacantiina ku sameynaysaan saad sheegteen waxa idinku culus ee marka caqabad farsamo laydhaa idin horyaallaa ma ka mid tahay arintaas iminka ay sheegtay naciimyo kale aan weydiiya habboon haa way jirtaa waayo wadamada kale waan aragnay waa waxa lagu isticmaala iminka oo kale fadhiyaa dibadda inooga yimaada sax jaynahoo kale waxaan de warshadaa lagu soo saaraa imaa rag baa soo saaraa laakiin dadka subrice bay ku noqotay oo waxay leeyihiin dadkan ma dhici karta inay dad soo saaraan dumar ah weliba dumar ay soo saareen waxaan sameeyeen waayo dhibaatada deiyo juhdiga loo gelaya ayaa ka badan sidoo kale way jireen dhibaatooyin badan oo kale dee qaadqaadidiisiis iyo qaadidiis oo qaadidiis waxaas way jireen dhibaatooyin badan laakiin alxamdulilah markiiba waan ka gudbanay annagunbaa iskaashananay waayo gacmooda jir bay wax ku gooyaan baa layihi farkeliyana fool ma dhaqdo annagoo isku duuban unban waxaan wada qabanana annagoo isku duuban unbaan wada sameynn waxaan arkayoo kale oo ii muuqday inaad samaynayseen falaawaro ama ubaxyada guryaha lagu sharaxo kale idinkoo ka sameynaya karatoon iyo waraaqo rinji la mariyay dad si qurux badan loo dhigay waxaa kaloo arkaya fadhigiiyo isaguna runtii aada u qurux badan xilligii iibkama gaadheen oo dadku ma idinka iibsadaan aan weydiiya shaadiya haa waan gaadhnay alxamdulilah horta alaabtii dad badan way ka heleen dad badan way soo dhaweyn horta ubaxyada waaba la dhameeyey waxyarba kasii yaala iyaga dad fara badan baana iibsaday baan odhan karnaa fadhiyadii oo kale iyaga laba midh baa imika la iibsaday alxamdulilah sidoo kale dalabkaa faraha badan oo dadkii waxay doonayaan in loo sameeyo laakiin isla dadkiina hal caqabad baa yara haysata oo waxay u arkaan markii layidhi alaabta hore loo isticmaalo dib baa haddana loo cusbooneysiiyey isyarfahmi waa xagga maxaa laydhaha dhaqaalihii oo kale ah waayo qofkii wuxuu u arkaya inuu usoo diyaargaroobo malaha wax yaroo noqon inuu soo siisan kara alaabtii alaabtiina markaan anagu taayadii ka tagno xataa intii gashay qiimihii intii gashay oo keliya taanu u jarnay markaa waxoogaa waxaa yaro jirta xagga mushkilad ah inay dadkii kala fikrad la kala yahay ayna fahamsanayn waxaan inay alaabi gashay juhdi galay oo delamoodayon wax inta markii hore la tuuray lasoo qaato kadibna uu qof kastaaba kun shilin iyo laba kun oo kale saasoo kale soo siisanayo marka harkaa iyad caqabad baa jirta laakiin wuu gaadhay waqtigii iibka alxamdulilah waana la qaatay qaar badan waa la dalbaday inta dhegeystayaasha idin maqlaysa barnaamijka dhegeysanaysa iyo guud ahaan bulshada kale ee warku gaari doonaba maxay tafarintaa u gudbinaysaan aan weydiiyo naciime cabdi haybe
harta barkad waxaan uga faa'iideysanayaa dhalinyarta dhalinyarta soomaaliyeed waxaan leeyahay dhammaantood ha sugina dhaqaale ha odhana dhaqaalaana horimaaday ha odhana dowlad shaqana siisa ma haysano yacni idinkoon qofna waxba ka sugin baan leeyahay fikirkiina isku geeya kabacdina wax soo saar waad guuleysan doontaane qanacsatada laftooda waxaan odhan lahaa barkado markii dhalinyaro fikir soo saarto ee la arkay inay fikir cusub ay abuureen si dhalinyartii kale ay ugu dayato inay qanacsatadu ay qacan qabato haddii dowladta haddii qanacsatata haddii culma yacni ayaa qof kasta bulshada ka mid ah inuu qacan qabto ayaa fiican taasaan fariin u gudbin lahaa qanacsatada iyo bulshada inta kaleba
aad ayuu mahadsan yahay barkhad maxamuud kaariye oo inala socodsiinaya inoola soo diyaariy barnaamijkaasi madasha dhallinyarada halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha labadii toddobaad ee lasoo dhaafay horyaallada qaaradda yurub waa laga nasanayay waxaana badi ciyaartoyda dunidu ay u loolamayeen siday waddamadooda ugu soo saari lahaayeen koobka kubadda cagta ee adduunka ee sannadka labada kun sideed iyo tobanka ka furmaya waddanka ruushka waxaana haatan dhammaanba dunidu ay xaqiijisay waddamadii koobkaasi ka qaybgeli lahaa walow waddamo dunida magac ku lahaa ay ciyaarahasi ka hareen sida xulka qaranka ee talyaaniga talyaaniga iyo horyaalkiisa waan u tegi doonnaa ayaan ku bilaabo horyaalka dalka ingiriiska oo mar kale toddobaadkan la isugu soo noqonayo kooxda kubadda cagta ee arsenaal ayaa gegideeda imarat stadium waxay ku soo dhoweynaysaa tottenham hatsba tottenham hatsba iyo arsenaal waxay ka wada dhisan yihiin waqooyiga magaalada london waana laba kooxood oo si gooniya u xafiltama islamarkaasina aan wanaag badan isu haynin waxaana dhowrkii sano ee lasoo dhaafayey aad moodaysay awood kala wareeg inuu ku imaanayay labadan kooxood oo arsenaal oo beri dalka ingiriiska kooxaha ugu waaweyn ku jirtay ayaad mooddaa haatan garabkeeda in laga baxa islamarkaasina ay booskaasi soo buuxinayso kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba kulankan oo ka dhacaya gegida imarat stadium ayaa dadka ciyaaraha ka faallowdahay waxa ay badi saadaalinayaan in arsenaal ay dhici karayso in gurigeeda lagaga badiyo halka macallinkooda ee ciyaartooyduna ay inay tottenham ka badiso geeri ka xigaan oo wax walbo ay awoodi karaan ay isku dayaan siday tottenham kaga adkaan lahaayeen laakiin wiilasha da'da yar ee kooxda kubadda cagta tottenham hatsburg ku xaragooto ayaa waxaad moodaa inay adag tahay sidii difaaca arsenaal ay u celin lahaayeen ciyaaryahanada delcali iyo kayn oo toddobaadkii lasoo dhaafay ka maqnaa ciyaaraha ayaa la filayaa inay soo noqon doonaan sidoo kale wiilka xulka qaranka ee denmark isagu keligiis u soo gudbiyey koobka adduunka ericson oo saddex gool ireland ku reebay ayaa isaguna waxaad mooddaa arsenaal inaanuu biyo u kaban doonin la arki doonee laacibiinta arsenaal ee aad mooddo macallinkooda inaysan raallida iska ahayn ee sanjesi ozil wacdaraha iyo waxay la soo shirtagaan galabta markii ay arsenaal iyo tottenham fooda isdaraan kulamada kale ee xiisaha leh dalka ingiriiska ka dhacaya waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta f c banmouth ayaa soo dhoweynaysa halverstown sidoo kale burnley swansea ayaa u imaanaysa crystal balacna everton ayaa gurigeeda kula ciyaaraysa labadan kooxood waxay ka mid yihiin kooxaha sanadkan ugu tabarta daran horyaalka dalka ingiriiska la arki doonay cidda ay ugu shuraacdo lester city waxa ay kulan adag la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee manchester city oo macallinkooda guardiola kulanka ka hor uu sheegay in ciyaartooydiisu ay u baahan yihiin inay ogaadaan inaanay weli koob ku guulaysan islamarkaasina aanay kibir iyo isqaadqaad garoonka la soo gelin oo shaqada looga baahan yahay waa saddex dhibcood inay ka qaataan lester city ay taa uun maskaxda geliyaan liverpool ayaa southampton soo dhoweynaysa westbormage albion chelsea ayaa u imanaysa kooxda kubadda cagta ee manchester unitedna newcastle united ayay garoonkeeda old trafford kula ciyaaraysaa macallin benites ayaa waxa uu bilaabayba hadallo inuu ku diro macallinka manchester ee morino oo ah nin aanay isjeclayn islamarkaasina maalmihii ay liverpool iyo chelsea kala hogaamin jireen waxa uu banites ahaa nin mar walba ka gacan heli jiray morino la arki doonee manchesterta awoodda badan iyo newcastleta tabarta daran ciddii guulaysata kulanka ay caawa wada ciyaari doonaan waxaa xusid mudan manchester in ay garoommada ugu soo noqon doonaan haddii macallinku ciyaarsiinayo ciyaaryahanada bogba iyo ibraahimofej oo muddo dhaawac kaga maqnaa haatanna horyaalka dalka talyaaniga saddex aan idhaahda ee laba kulan ayaa la ciyaarayaa roome iyo lazio garoonka olombic stadium ayay ku wada ciyaarayaan waa laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada rome kulanka dhex maraya labadan kooxood ayaa ka mid ah kulamada dunida loogu jecel yahay isaragooda la arki doonay halkay awooddu aaddo inkastoo roome iyo laziyo maalmahan aad moodayso inaanay kala awood badnayn napoli waxa ay soo dhoweynaysaa kooxda kubadda cagta ac milan waxaana lagu ciyaarayaa guriga napoli horyaalka dalka talyaaniga ayaa isugu soo noqonayaan ciyaartooydu toddobaadkan iyadoo macallinkii qaranka talyaaniga ee ventura shaqada laga eriyey islamarkaasina talyaanigu ay haatan doondoonayaan ciddii layrin lahayd islamarkaasina koobabka dambe ee dunida u soo saari lahayd waxauna talyaanigu markii ugu horraysay muddo lixdan sanaha ka maqnaan doonaa ciyaaraha koobka adduunka ee ruushka lagu qabanayo macallin manchini oo isagu haatan waddanka ruushka kooxda zened laylinaya ayaa ka mid a nimanka la doondoonaya waxa uuse sheegay in aanu diyaar u ahayn inuu qabto shaqada xulka qaranka uu kooxdiisa ku faraxsan yahay sbain kulamo adag ayaa iyana dhici doona gatafe alaves ayay soo dhoweynaysaa laganes barcelona ayaa u imaanaysa selviya zeltevigo ayay la ciyaari doontaa haase yeeshee kooxaha madrid ee real iyo atletico oo ka wada dhisan magaalada madrid ayaa kulan adag ku wara ciyaari doona garoonka dhowaantan ay dhisatay kooxda kubadda cagta ee atletica madrid real madrid oo daalaadhacaysa in dhoweydna guuldarrooyin daris la ahayd ayaa kulankan iyadoo luudaysa waxay imaanaysaa garoonka atletica madrid lama oga halkay guushu aadi doonto waana waxaynu dhammaanteen ka wada dhul sugayno laakiin real madrid xaalkeedu ma qumanayn ronaldo iyo ramos waxaa la sheegayaa inaanay isku fiicnayn weliba ronaldo wararku waxay intaa ku darayaan inuu leeyahay heshiiskan kula jiro real sima dheeraynayo oo kooxda waan ka tegi doonaa la arki doonay halka ay saldhigato arrimahaasi ha yeeshee kulankaasi waan ka wada sugaynaa caawa goor dambe marka ay labada kooxood fooda isgaliyaan dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna intaa aynoo joogto tan ee kulan dambe waa mascadoo idila sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade xubintaasi ciyaaraha magaalada minneabolis kusoo diyaariya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna dhinacii heesaha haddaan jalleecno codadka cawaalo aadan iyo farxiyo kabayar
cododka fanaaniinta farxiyo kabayare iyo cawaale aadan ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Move your ekaane